wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdisalaan hadliyo cumar san ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar mudane wasiir marka hore waa ku salaanay soo dhawow waad mahadsan tahay walaal mudane wasiir waxaynu ognahay in kenya ay qaramada midoobey u qabatay saddex bilood gudahood in dalkeeda looga raro qaxoontiga soomaalida ah maxay tahay tallaabadaad idinku arrintaasi ka qaadaysaan iyo sidaad u aragtaan horta anagu wax official oo walaalna soo gaarin ma jiraan oo noo soo sheegay arrinta markaanu la hadalnay u n h c r na wax officially weli soo gaadhay iyaga naftarkooga ma jiraan laakiin warkaasi inuu soo baxay waan ognahay annagu dowladda kenya iyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa agreement baan wada saxeexanay agreementkan waxaan rabnaa inaan si xooga oo dhaksaa uga shaqayno oo oo oo la gaadho maaragtay sidii arrimaha soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya ay united nationsku gacanta ku hayaan ee qaxootiga halka waddankaa jooga ee arrimahooda loo xalili lahaa waan gartay mudane wasiir hore waxaa u jiray heshiis saddex geesood ahaa oo farayey in si tartiib tartiiban xoog ku jirin dadka qaxoontiga ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya loo raro kaasi xaguu ku dambeeyey
waddanka kenya waxa weeye waddan democratica waxa weeye waddan rule of law ku shaqeeya oo sharci ku dhisan wuxuu leeyahay constitution cid walba xaq bay leedahay refujigu xaq buu ayuu leeyahay uma malaynayo mataqaanaa dowladda kenya inay dad soomaali oo masaakiin oo qaxooti ah ay ay xoog ku kaxaynayso laakiin waxaa loo baahan yahay in dadka soomaalida halkaa jooga loo gargaaro oo dhulkoodii ay ay dib ugu noqdaan oo si si maaragtay qumaatiya oo xuquuqal insaanka raacsan oo aan naftooda khatar gelinaynin in loo sameeyo waanan hubaa arrintaasi in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo kenyaba aan aan heshiiska ku nahay sideeda loo wadi waan gartay mudane wasiir shalay waxaad la kulantay dhigaaga dalka kenya maxaad ka wada hadasheen arrintanna ma isla soo hadal qaasa waxaan ka wada hadalnay mashaqadii ka dhacday gaarisa waxaan u sheegnay sida dadka soomaalida iyo dowladda soomaalida iyo meel walo oo dadku gaal iyo muslim la joogaba looga wada xun yahay waxaanu ka wada hadalnay cilaaqaadka labada wadan cilaaqaadka labada wadan marka laga hadlayana kor walba way ku jiraan qaxootiga meesha joogaa waxaan ku waxaanu ka wada hadalnay in arrinta tripartite agreementka amba heshiiska saddex geesoodkaa aan dhakso iskugu nimaadno oon u bilowno sidii horumar loo samayn lahaa waan gartay marka laga tago saddexda bilood ee la qabtay kenya waxay sidoo kale ku goodisay hadday qaramada midoobay dee ku guuldaraysato inay dadkaasi rarto in iyadu xaq u leedahay inay si xooga ku rarto walbaarintee leeg baa taas ka qabtaan haddii laca la dhacdo wallaahi adigu warkaa meelaad ka keentay mooge anigu warkama qabo weligay ma maqlin dowladda kenya oo le dad baan xoog kaga saaraynaa waddanka iyaga intaasoo sanadood joogay oo qaarkood halkaa ku dhasheen oo oo mataqaanaa ay leeyihiin intaan aroor tagna baanu askar u diraynaa meesha waan ka saaraynaa anu ma maqlin meelay ka timi war uma hayo laakiin umana malaynayo inay laakiin arrintaas waxaa sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto miyaysan walbaar idigu hayn taasi dowladda soomaalida wax caynkaasa iyo wax lamida oo loo soo gudbiyey ma jirto oo aan ognahay waddanka kenyana waxa weeye waddan cilaaqaadka uu ku jira ee internationalka ee human rightska ah inuu inuu ixtiraamayo waan hubnaa waan gartay waxaa jirtay qorshe fara badan oo qaxoontiga soomaalidu ay ku dalbanayeen inay iyagu dalkooda dib ugu laabtaan maxaa idii qorshaa maxaase u diyaariseen waxa weeyaan qofkii wale horta dalkiisa dib ugu laabanayaaba wuu ku laaban karaa waxaa loo baahan yahay si habaysan oo dadkaasi qaarkood ay kasoo maqnaayeen labaatanka sannadood inay meeshay ku laabanayeen nabadgelyo ugu noqdaan inay waxay ku noolaadaan uu jiro in barnaamij loo sameeyo barakacniinku ma dhib yara sida mataqaanaa meesha laga barakacay loogu loogu noqonayo hay-ado badan oo soomaaliya oo labaatankii sanaba ka shaqaynaya baa jooga oo oo aan dowla kuwa dowladda iyo kuwa aan dowladdaba ahayn markaa wixii marba arrintaasi inoo soo gudboonaato diyaar baan waan gartay ugu dambeyn mudane wasiir marka laga tago walbahaarkan hadda kenya kasoo yeeray dhanka qaxoontiga mashaqadii kale waxaa idii hortaala dalka yeman soomaalida kasoo qaxaysa ee kasoo ordaysa marka ma hadalunbaa hawshu ay tahay mise ficil baa diyaar la tihin waxa weeyaan horta mar horena waa aynu ka wada hadalnay waan waa intii hore un baan anigu kuugu celinayaa dadka jooga qaxootiga jooga yemen waxa weeyaan laba boqol iyo konton kun oo qaxooti oo u n h c r ka xerooyinkooda ku jira iyo intaa maybe in leeg oo kale wax alla wixii la qaban karayay iyo dowladaha deeqbixiyaasha waan la hadlaynaa sidii dad meel wada jooga maahan oo inta loo tago meel laga soo wada kaxaynayo yeman oo dhan bay ayay ku kala daadsan yihiin dowladda soomaalida tamarteeda waxay samayn karto iyo baaq iyo wax walba waan la garab taaganahay waanan waanan waanan waanan samaynaynaa wixii ficila ee tamartayadu keena aad iyo aad ayaad umahadsantahay mudane wasiir waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo khadka teleefonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar